bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhownsadayaal ha ka dhowaada warkaha midnimo ee raadiyaha warsang ownimadan qodobada isinka dhegeysaan weliba ku mid aha xaflad ballaaran oo laga taageeray madiinada cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen iyo geedka kadhiidi magaalada faydhaba amar cusub iyo lahasaari magaalada beledweyne dowladda soomaaliya weliba ayaana maxaabiis iyo ha ku dhiidaya dalalka caalamka toban shan qof ayaa ka dhimadeen dagaal baleedyo ka dhiyi dulayska maxaas ee gobolka hiiraan weriye cawir daahir salaada ayaa ka dhimaday qaraxyadii muqdisho hiraabtoon ka dhiyeen wiil soomaaliya ayaa laka maxkamadeeyahaya magaalada bristol ee dalka britain qodobada caalamka aysinka dhegeysaan warkaha miinamadhugunsadayaal weliba ku mid ah turkiga oo is istaajiyahayay howlgaladii militari ee syriya burundi weliba ayaana yarayasay ciidamada rooga soomaaliya
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
xamiignimo axad ee uu sabtinaya baasa taariikhdan iyo ka edinta labaatii lamada bilo toban lamaad ee sanada lamada kun toban iyo sideedka dhugunsadayaal intaas waliba ayuu hayna qodobadii warkaha midnimanka door karoonay indiha garowa warkii oo faahfaahsan ah xaaflad ballaaran oo laga taageeray madiinada cusub ee koonfur galbeed cabdicasiis lafti gareen iyo geedka kadhiidi magaalada baydhabo cali maxamuud aadan cali koronto iyo nin faahfahaya warkunga munaasabad eedan ballaaran oo laga taageeray madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo lakugabaday magaalada baydhabo munaasabadan oo iyo hogaban gaabiyeen maamulka degmada iyo qaybo ka mid ee bulshada rayidka taageerada madawiinaga lamaad ee cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weliba iyo in sukooyana maamulada tobanka xaafadood magaalada baydhabo hooyooyinka dhallinyarada bulshada rayidka iyo maamulada heer degmi iyo heer gobol horaantii furitaankii munaasabadun iyo weliba ku hadalay guddoomiyaga gobolka baay cali wardheero dooyow uusa sheegay in iyo taageerayaan madawiinaga baaqn husen jeedi bulshada koonfur galbeed habladda hogii ka saabsan taageeradii ee madaxweynaha koonfur galbeed bandooradii oo cusub cabdicasiis lafta gareen habladaas may indadiska kuwayay tumanka degmo oo tumanka xaafadooda degmada baydhabo dhammaantiyo iyo bulshada ku nool beledka baydhabo oo geeka taageera muujiahayaan madaxweynaha sidiyoonka faraxsiiyo doorashada landooradii dhammaantaan oo isgarabsiru adoona nohor dareeras may rajeeyeene muddada oonay toyn laka dooradi madiya dhammaata wallata badakor oonay toyn riyaaqow oo madokaleen ada doorashaan sirumu korta ini goban may kuwa ballan qaadanaya ununa sadaacada keena shaqaydoon yaar iyo wiinba kuriyo iyo gabar saasoo kale guddoomiyaha urarka hanraabta degmada baydhabo korow iyo weliba ayaana sheegtay in madawiinaga iyo taageerayaan iyadoona xusti taageerada madawiinaga ee lakugabaday degmooyinka in iyo kubedelinta tangeega lakugabaday magaalada baydhabo wali in hambalyayaane madaxweynaha iyo ummadda soomaaliyeed meel welbiyo roogaan khaasatan reer koonfur galbeed weli dheermay horumar shacabka koonfur galbeed waliyo ansuryiin inay madaxweynaha koonfur galbeed iyo taageeraan khaasatan kan degmada baydhabo iyadoo isla marnadaas yeeata caasimadii kumeelgaarka haysa koonfur galbeed weli taabayaasha taageerada yeetaan shacabka kale oo koonfur galbeed ku nool inay ku bedis
guddoomiyaga urarka hanraabta gobolka baay muraayo ibraahim madeer iyo weliba iyo ku hadalay munaasabadda taageerada madawiinaga maamulka koonfur galbeed soomaali welibana iyada baaq andirtay madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali iyadoona sheegtay in iyo su-aashaga badan may fabaana inay shacabkaa shaqaylan shaqayto yoonkiinu shaqeeyaan inay ciidamada safayladan shaqayto yoonkiinu shaqeeyaan sistamka koonfur galbeed dhisanaay laakiin may raraayse ciidamada jeedhibaa ku qabnay ciidamadii taana maraa ma iska toosanayn inay ciidamadii iska toos oo lafadeen inay ciidamadii mashaarag waa loo lafadeen waa tiirka koowaad dawladda la raabmay waa askaru haddii askar baliin hayna oo tiirkaas baa diliin uskunayn waldaba godoomeen gebagabadii iyo munaasabadan weli baa hiray guddoomiyaga degmada cabdulaahi cali watiin oo qayb ku haay gabangaabayaalkii munaasabadan guddoomiye watiin iyo weliba uusa sheegay in bulshada degmada baydhabo iyo eed intaageerayaan madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali so-aal hadalshii ka darsaday in arrimo bulshada degmada baydhabo laka dadaalo doona waa siduusa sheegay guddoomiye watiin geedkambiramaniskoynay taagere oomay buulaha ka dhawaayow madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oomay bo isbuucan lakudoori magaalada baydhabo lakudooradi oomay boontamaybolta ka dhawaayow geedkambiskoynay adiga may kala jeedatay may kala jeedatay allahu in xafad inoogu dhammaato walaahi aad uqabato mayba wala muuqdo nagadan xoogga la saare cadaaladda xoogga la saare iyo mayba horumarka mayba xoogga la saare arrimaha bulshada xoogga la saare insha allahu rajeen insha allah
tangi markii la magadhoway madaxweyne cabdicasiis iyo weliba taageero lanku muujiyay dheebo kumidii deegaanada hoos kooyow gobol kombay iyadoo maalinimadii geega haytana iyadoo maalinimadii geega haytana iyo enghayti maalintii saddexaad ee munaasabad laka taageero madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya luku gobodii magaalada baydhabo ee xarunta ku meeldeerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya amar cusub iyo laha saari magaalada beledweyne maxamuud gaabsha ayaa nin faahfaahaya warkunga taliyaha ciidamada booliska magaalada beledweyne gaashaanla dhexe maxamed temaow iyo awaamiir shalga diisan asaari baabuurta shaldubanga oo istiimaala sajiidadka magaalada saya weliba isu sheegay taliyaha intii magaalada beledweyne lanka arga korna baabuurta saaran beensalka idii lag arag ama qofkii lag aragona ciidamada booliska yoon arag ayaga intusun horseedahaya amni darada magaalada taliyaha oo hadirjey sii gudadaya weliba isasaasoo kale isu sheegaya inti baabuurta bensal ka saaran lang ogoli baabuurta gudanga madahada iyo shaqaalada kale ee dowladda sidoo kale taliyaha weliba ku mamnucay magaalada beledweyne bajaajda dahada saaran tahay saydi osu ka sheegay intii ku mid aata baabuurta bensal ka saaranga
dowladda soomaaliya weliba ayaana maxaabiisi ha ku dhiiday dalalka caalamka cabdirashiid rashka ayaan infaafahaya warkunga dalalka caalamka qaarsho weliba kiirina dadyo soomaaliya hanase oo qaarsho habsiyada kulakulmo dhibaatooyin shalduwanga dowladda soomaaliya sheegday inay sanadka cusub maxaabiis horle iyo hadhiyo doonanga dalalka caalamka welibana haddii dadaal dheeraadaya guguda jirta sidii arrintaasi ku suurtawo lahaytay ergeyga gaarka ee xuquuq dowladda tahriibiyaashan qaabilsan dowladda soomaaliya maryan yaasiin xaaji ya sheegtay inay tahriibyaalkan ta badan kiiriyin dalalka cumaan iyo sbain iyo la kulamaayeen dhibaatooyin faraha badana
ayadana arrintooda waa aan ku jirnaa waxaa kala ogaanay in dhalinyaro kale sbain ku xiran tahay ayagana arrintooda waa geli doonaa insha allah ra-iisul wasaarahana wuxuu igu amray anaga iyo dadkeenna ka shaqeeyo arrimahan migrationka inaan bal aan tirada saxda ah oo dadka soomaalida meelaha ku xiran aan soo ogaano marka shalay shir ayaan la yeeshay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka doctor axmed cali daahir waan ka wada hadalnay sidii hadde loo arrintaas aan bal xog uga soo heli lahayn weliba sidoo kale iyo sheegday in iyo wadaan sidii lagu ogaada lahay tirada saxda ee soomaalida kiirin habsiyada dalalka caalamka kiyaalanga taasi oo dowladda soomaaliya ay qorsheeyay tahay in iyo hadday kurgala dowladda soomaaliya ku guulaysatay in iyo reed handhiida maxaabiis badan oo soomaaliya oo iyo kiirinayaan dalalka etoobiya libiya indiya hanase oo muddiyo kiirnayan habsiyada kayaaranga dalalkaasiya domishan qof yaa ka dhimadanga dagaal beeleedyo ka dhiyi duleedka maxaas ee gobolka hiiraan sheer cabdullaahi cusmaan ayaa nin faafahaya warkunga ugu yaraan shan iyo toban qof oo labada dhinac ah ayaa ku geeriyootay halka dad ku dhow soddon kale ay ku dhaawacmeen kadib markii ay laba maleeshiyo beeleed ku dagaalameen degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed cabdi cawaale gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu sheegay in dagaalka uu ka bilowday deegaan dhaca duleedka degmada maxaas waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac waxa uu tilmaamay in isbitaalada ku yaala magaalooyinka maxaas iyo guriceel lakala geeyey dadka ku waxyeeloobay dagaalka ka dhacay duleedka degmada maxaas ee gobolka hiiraan gudoomiyaha maxaas ayaa intaa ku daray in dagaalka uu ahaa mid si kedis ah ugu bilowday halkaasi waxaana uu sheegay in weli labada maleeshibeeleed ay ishorfadhiyaan sidoo kale aysi jirin cid kala dhex gashay sida uu tilmaamay gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka hiiraan gudoomiyaha degmada maxaas waxa uu sheegay in dagaalka si iskiisa u istaagay waa sheegta waa la sheegsheega laakiin hadda dhul kama kicin hadda waas waa iska jireen laakiin hadda barnaamijkan hadda dhul kama kicin wuxuu ka kacay dad uun inta soo deegaa raacay kuwii loo yimid oo meeshii isla deganaay ayuu ka kacay marka dabcan aana horena wayba jirtay laakiin hadda xaaladda ma qabsanayn oo aada uma deganayn oo hadda dadkaan doodan raacay kuwii loo yimidba baadida dadka kala socday ee ahaayeen culimada odayaasha dhaqanka maamulka hirshabeelle iyo galmudug waxa uu ka dalbaday in ay gacan ka geystaan kala dhexgalka maleeshiyaadkan si aan dagaalka ugu sii faafin deegaano horle waxgaradka iyo dadka culamaauddiinka iyo labada maamul goboleed iyo dawladda soomaaliyaba inay tallaabo qaadaana waa ku baaqaya waa kasi weyna hadda ilaahi subxaana watacaala waxaan baaqaan diraynaa anigoo ka faaidaysanaya fursadan waxaan dirayaa ummadda soomaaliyeed iyo dadka u dhashay maxaan gurahdaa deegaankan oo labada dhinacba ah bashir cabdullah cusmaan idaacadda warsan bertuleel faahfaahinaya lakuelaha iyo qaraxa ka dhiyi magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiidhaana bashiir cabdulaahi cusmaan iyo faahfaahinta warkuun mar kala nin haaye ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga ka sameeya xaafada fuudaweyne magaalada beledweyne howlgallada ay sameeyeen ciidamada dowladda ayaa yimid kadib markii qarax miinada nooca dhulka lagu aasa ah uu ka dhacay xaafada buudaweyn gaar ahaan wada jahay ah oo ku taala xaafada buudaweyne magaalada beledweyne ma jirin wax khasaare ah oo ka dhashay qaraxaasi carab yuusuf nuur oo ka mid ah saraakiisha amniga magaalada beledweyne ayaa waxa uu sheegay in ujeedka howlgallada ay ahaayeen kuwa lagu xaqiijinayo amniga magaalada beledweyne waxa uu tilmaamay in howlgallada ay soco doonaan tan iyo inta laga xaqiijinayo nabadgelyada gobolka hiiraan ammaanka magaalada beledweyne ayaa mudoonkii dambe ahaa mid degan iyadoo ciidamada dowladda soomaaliya kuwa amisom ayaa howlgallo joogto ah ka wadeen magaalada beledweyne iyo deegaanada kale gobolka hiiraan wariye cabil daahir salaada oo ku tirsanahay tvga universal waliba usaaya kohiraabtun usa kadhimadi qaraxyadii ka dhiyaan magaalada muqdisho usiyo sadawari kale ilaah naxariisada wariye cawila waliba usacaan usakahaye qabadowka doodo siyaasadeed ee dalka lunku hadalowo waliba nuuse ka dhimaday qaraxii koowaad ee geeka magaalada muqdisho kadhiye sidoo kale waliba faahfaahino kala duwan iyo hakubaahayana qaraxyadii kadhiye magaalada muqdisho walibana lahawarmahayo inay dhimashada iyo dhaawacba iyo jason gudoomiye ku-xigeenka dhiniga ammaanka siyaasada maamulka gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuulax iyo xildhibaan warsame joodax waliba yohayna hano dhaawaca kudeeri qaraxyadii hiraabtun kadhiyan magaalada muqdisho sidoo kale waliba dhimaday askar ilaalin hayti gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir ee tulax sidoo kale waliba dhimadayna ilaa sad askari oo ku tirsanayay ciidanka kuufi gaduud ee ka suganayay kontaroolka weerarka ismidaaminta ee ka dhiyi isgoyska teatarka ee muqdisho qaraxii koowaada waliba wasaayika oo lala fiirsaday bar kontarool oo ka taali afaafka hore ee teatarka qaranka meele kalabaadna wise lala fiirsaday taalada daljirka dahsoon ee sidaas iyonin ku dheerayna meeli qaraxii koowaad usa ka dhiye maxkamadda bristol crown court ee magaalada bristol ee dalka britain weliba iyo dembiya kahelay afar eeday sane oo lamo kumid ah iyo iyaga soomaali kureeda markii marsi horeyti iyo eedaysanyaal kun iyo fulyan dagaal dhiigka deedahi oo dhex maray iyo iyo kooxo ku ganacso daroogada eunice dhibwal iyo koreya xasan waliba iyo sigaaray lankeedayay iniyo toreyo ka dhaawaceen ayuuba diiriya iyo axmeda waliba kaleo dagaalka say hayakowsa ka dhimadi una kale oo soomaaliha aysiina lakamaga dhawaay yaasiina axmeda walibana laka eedayay dirshe iniyo jaysden lamada unag ee soomaalida hayti ee maxkamadeyntiyo haddii ka bilaabatay magaalada bristol ee dalka britain maxkamadeyntu waliba ayay bilaabatay labaatankii bili unahadhaafni ee november wal go-aan ee mekuderna walibana sababta aha ini lamadun owlaada iyo nqirana dembiyada cadaynto lakahay oo iyo galana idaacadda raadiyaha warsan c t siyada dhibiisin lama megahartis iyanoo dhugunsudaitanga madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ee jimaaday lahadhaafi si gumeed gaara uusan sheegay inuusan hakiyowa howlo militari ee dhiniku ee xoogaga kurdiska ee maraykanka taageero ee rooga waqooyiga bari ee dalka suuriya usoo waa la ku xigidaaye wada sheekaysi ee usa laweel dhadiiqadka taleefonka madaxweynaha maraykanka ee donald trump toddobaadkii lahadhaafay militariga turkiga ayaa bilaabay howlgal iyo aan ku horjeedaan dagaalyahanada kurdiska ee lakaso y b g ee bili january iyo la wareegan magaalada kurdiska ee afrin ee kayaala waqooyiga bari ee dalka syria militariga waliba toddobaadkii hore iyo haynahanayo kasigadan iniyo saameyn ballaaran iyo kaweeldhadan y b g iyadawaana markaasay la gadoonsiiyey iniyo lugta iyo maryan guud ahaanba dagaalyahanada kale ee kujeeda gobolka waqooyiga bari ee dalka syria lisawaana xooga gadeero ku dhowaada lama kun ciidan oo gaar ah oo maraykanka iyo ku howlinayaan iyada waana gacan iyo kujeysadayaan dagaalka laanku horjeeda kooxda daacish ka dambeyntii dhugunsiyaal dowladda burundi ayaa sheegtay inay dhimaasa tirada ciidamada ee rooga soomaaliya kureeda markii cudsi inkukooyi midooda africa cudsigaasi waliba usaayay in ciidamada andhalada burundi iyo dalsho hooyo iyo radionka noqdan saraakiilan hadale burundiga ayaa sheegay in ciidamada qaybto ku howlgalo ciidamada midooda africa ee xasaliyoobka soomaaliya ee amisom iyo dhimo doonaan ilaa labaataniyo sideedka february warkiyaaminima idaacadda raadiyaha warsan kula dareertan hamiinimaadon taninkeege inti warkun kolamida un reed un kulmaana sidaas een midgeliyo